shirkan waa shir islaamka ay qabsan jireen culamada suufiyada islaamka oo lagu qaban jiray dibadda waa shirkii toddobaad oo culamada suufiyada caalamiga ay qabato dhowrkiisana oo mar la qabto muddo badanaan ka qayb geli jiray on jeclaa inaan soomaaliya keeno oo lagu qabto shirka shirkii ugu dambeeyay ee dibadda lagu qabtaa lagu guuleystay intaas oo alla aqbalay marsakaadkeeni alxamdulilah shirkani wuxuu ka dhacay laba iyo tobankii bisha iyo saddex iyo tobankii magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana kasoo qayb galay saddex iyo toban dal oo dowladaha islaamka kamid ah waxaana martigeliyay shirka jaamacadda imaamu shaafici waa yahay waxaad noo sheegtaa saddex iyo tobanka wadan culimada ka socotay waa wadamadee ka mid ah waxaa kamid a masar sudan urdun lubnaan suuriya turkiga ciraaq iyo dowladaha waqooyiga africa ku yaala oo morocco tunis algeria galbeedka africa waxaa ka yimid senegal nigeria waa laga yimid u k alxamdulilah dowlado badan ay yimideen jabuuti iyo walaalaha aan nahayna way joogtay marka shirkan ujeedkiisu muxuu ahaa shirka waxaa looga haayay arrimaha islaamka guud ahaan dhibaatooyinka jira iyo ka hortaga argagixisada oo kusoo gambatay magaca diinta islaamka si loogu sheego ummadda diinteena wanaagsan oo xaqa ah inay nabad tahay oo aysan ahayn dis iyo dagaalamis ee ay tahay nabad iyo horumar iyo barwaaqo waxaa ay soo bandhigeen culamadii shir kasoo qayb gashay arrintaas wax ku saabsan dood cilmiyada laga galay maalintii hore shirka marka la furay maalintii labaadna waxaa laga soo saaray bayaan lagu caddaynayo inuu islaamka yahay nabadgelyo dadkana loogu waco si xigmad leh inay diintooda ugu dhaqmaan ummadda soomaaliyeed oo boqol kiiba boqol muslimka ahna waxay caddeeyeen kasoo qaybgalayaashii in oo ay yihiin ummad taariikh ku leh diinta islaamka ilaahay ku manadaystay waxyaaba dowladaha kale islaamka ay haysan haysanin hal aan laga helaynin alxamdulilah boqolkiiba muslim ay yihiin boqol kiiba boqol shaafici ay yihiin caqiidadooda ahlusunna waljamaaca ay tahay dowladda soomaaliyeedna lagu ayidaayey horumarka ay ka samaysa nabadgelyada looguna duceeyey waxaa jirtay in ururka al-shabaab oo tusaale ahaan dagaal kula jira dowladda marar badanna dariiqada ahlusunna waljamaaca ee suufiyada ay dagaalameen meelo ka mid a gudaha soomaaliya sidee baa mu'asasadan jaamacadda imaamu shaafici ay ugu suura gashay iyadoo xiisadaasi ay jirto kala fikirduwanaanshahaasi uu jiro inay shir isugu yimaadaan meelo kala gedisan oo magaalada muqdisho marar badanna ay weeraro kooxdaasi ka geysteen ay ka dhaceen aad ku qabataan shir noocan oo kalea alxamdulilah ilahi uga mahadanaynaa horta in ayadan waxba dhicin xataa aygan maqlin inay wax qarax dhaca iska daay xabad aysan maqlin ay magaalada ka laabtaan ayagoo afar casho joogay runtii qabaqaabo weynaa loo galay dowladana qeyb ay ka qaadatay ciidamada nabadgelyadana way ka shaqeeyeen maamulka gobolka banaadirna waa nagala shaqeeyey si wanaagsan oo ilaa dowladeeda yaa maaragtay ammaanka looga qayb qaatay marka iyagana waaba kusoo talagaleeno waxay yidhahdeen dacwada aan ka gudanayna annaga haddii meeshaas tagowgeeda loo baahday waa tegaynaa walaalaheena waxay qabaa waxay ku dhacan qabnaa annaga tan ku saabsan shabaabka hadda marnaba naxariis ma ma jirin shabaabka xaggiisa meel walba oo soomaalida ay joogto kuwa dhulka xaaqayo waa qarxinayeen kuwa suulada ku jira waa qarxinayeen waxay dhaafayaan ma jirin annagana kolley waa waa ku talagalnay insha allahu tacala ilaahayna waa nagu guuleeyey waana ku cambaareynay ficilada xunxun ee shabaab sameeyaan ummadda soomaaliyeed bayaankii aan soo saarna qodob ka midan wuxuu ahaa waxaan cambaareynayna shabaab ficilada ay wadaan iyo siday u dhaqmayaan haddii aad maqashayna xalay cashaa waxaa noo sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir culamada soomaaliyeed oo midaysanana kasoo wada qayb gashay marsidii marsidii timid casho sharaf uu sameeyey duqa laakiin culamada soomaaliyeed oo ama mujamaca ah ama hay-adda culamada ah ama hay-adihii kale ah kulli waa la wacay oo xataa kelmadooda meesha ka jeediyeen marka ummadii soomaaliyeed culamadeedoo ku midaysan yaa shabaab wada cambaareeyey dadkana uga digay alxamdulilah ugu dambeyntii waxaad sharaxaad inaga siisaa ugu dambeyntii waxaad sharaxaad inaga siisaa jaamacadda imaam shaafici aad adigu guddoomiyaha ka tahay oo usha ay qabato ka sokow isugu yeeridda culimmada sidan oo kale inay shirar noocan oo kale oo laga hadlayo arrimaha diinta ay qabtaan maxaa kaloo aad qabataan jaamacadda imaam shaafici jaamacad aasaastay muasasada macalim nuur ka kooban lix kuliyadood markii la furayo waxaa lagu furay in oo diinta islaamka dadka si fiican loo fahamsiiyo oo wadada saxdaa la marsiiyo macalimiin aan ka keenay azhar shariif oo masaare u badnaa yaa macalimiin ka noqoto jaamacadda wax ka dhigeysay tan iyo markii la aasaasayna waxay ku jirtay ufasari ufasirista ummadda islaamiyeed in diintu nabad tahay oo laga hortago argagixisanimada iyo kuwa diinta sida xun ufasiraya marka jaamacado badan oo dibadda oo adduunyada islaamka jooga sida masar iyo suudan iyo turkiga iyo urdun iyo xiriir la leedahay wada shaqayn waa lagu guulaystay alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaas iyo ixtiraamkaas ka yeelatay dartiis dadkii la martiqaadayay waxay ogolaadeen martiqaadkii jaamacadda alxamdulilah hadafka jaamacadda loo aas-aasay iyo ujeedadeedana waxay ahayd in taas la gaaro diinta islaamka inay ahaato diintii nabiga lagu soo dejiyey sal allahu alayh wasalam oon waxba lagu darin waxbana laga reebin waana lagu guulaystay waana ku caan baxday alxamdulilah wayna ka qayb gashaa shirarka dibadda lagu qabanayo haddana shirar kuwaas kasii duwan oo kasii maaragtay xoog badan oo arrimaha looga doodayo islaamkana insha allah mar dhow waa ka dhici doona muqdisho haddana hadii la